alxamdu lilaah athanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina suuratu quraysh makiyatun weeye aayadaheedu waa afar aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim liilaafi quraysh iilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf falyacbuduu rabba hada albeyt aladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawf suuraddaani waxay ka hadlaysaa nicamo waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mannaysay reer makaad markii ay lahaan jireen laba rixlo ama laba safar oo xilliga qaboobahaayoo xagaaga yaman bay u safri jireen xilliga sayfkaayo kulaylahaayoo diraacdaana shaam bay aadi jireen tijaaro iyo baayac mushtari bay u aadi jireen labadaa nicmo oo waaweyn baa reer quraysheed ilaahay ugu nicmeeyey waxaa kaloo la siiyey amni iyo istiqraar hodonnimo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi liiilaafi qurayshin quraysh dumankeeda iilaafihim dumankooda oo iyo ka caada yeelashadooda rixlata shitaa'i shitaha iyo wakhtiga xilli qaboobaha rixladiisa iyo wasayfi xilli kulaylaha iyo diraacda rixladiisa ay dunmayaan oo ay macnaha labadaa rixlo gelahayaan litijaara labadaa rixlo awgood falyacbuduu ha caabudaan ha caabudeen rabba haada albeyt beytkan ee kana rabbigiis aladii allahaasoo adcamahum ka quudiyey min juucin juuc iyo gaajo xaggeed ka quudiyey wa aamanahum kana aammi yeelay min khawf khawf iyo cabsina ka aami yeelay waxa weeyaan waxay samayn jireen labadaa rixlo marka waxaa la leeyahay si kalaba haddaysan xataa aysan ilaahay u caabudaynin bal ha fiiriya nicmadan waaweyn oo ilaahay u galay min ajli tashiilillaahi calaa qurayshin ilaahay fududaynta u sahlay reer quraysheed oo ah waxay u dulmi jireen oo ka caada yeesheen oo rixlata shitaay shituhu waa xilliga qaboobahayoo yeman bay aadi jireen xilligaa sayfkaana shaam bay aadi jireen waa rixlata shitaa'i wa sayfi fii rixlatayi shitaa'i wa sayfi tijaaradaasay marka iyo aadi jireen cunooyinka iyo dharka iyo waxaasay keeni jireen sii socod iyo soo socodba ribix iyo faa'iiday heli jireen aaminna waa ahaayeenoo lama taaban jirin waa reer quraysheed baa la dhihi jiray waa dadkii xaramka wax dhibaatayn jirin ma jirin waxaa la dhihi jiray haa ulaa'i jiiraanu beytillaahi guriga ilaahay kuwii deriskooda ahaa weeye sukaanu xaramihi xaramka ilaahay kuwii askunsanaa weeye waxa weeyaan dadkii kacbada maamulayey weeye lama dhici jirin lama dili jirin lama boobi jirin nabad bay ku socon jireen qoladii asxaabulfiilka markii la baabi'iyey oo ilaahay qabtay baa misna reer makaad ummaddii sii ictiraaftay oo dadka qalbigooda waxaa ku sii weynaaday dadkaas iyo maka iyo xaramka ilaahay iyo dadkaa deggan inaan loo dhowaan oo la dhibaataynin ganacsigoodii baa sii ballaartay markaas markaas rixlat ashitaa'i wasayf labada shiin ashitaa shiinka ku jira iyo ashaam oo ay aadi jireen labadaas waa la kala bedelayaa rixlata shitaa'i shitaha waxay aadi jireen yaman sayfkana shaam bay aadi jireen marka waxa weye labada shiin isku dhinaca la marin maayo bay culimmadu dheheen sidaa darteed falyacbuduu ha caabudaan weeye rabba haada albeyt maxay u caabudayaan liilaafi quraysh ilaafim liajli waxa weeye dumidaas ay reer quraysheed dunmayaan rixlata shitaa'i wasayf falyacbuduuha caabudan rabba hada albeyt aladii allahaasoo adcamahum quudiyey min juucin juuc ka quudiyey iyo gaajo wa aamanahum aamin yeelay min khawfin khawf iyo cabsina ka aamin yeelay waa meesha ilaahay barakeeyada ilaahay yidhi awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakadafu annaasu min xawlihim suurat lcankabuud waa meesha ilaahay yidhi rabbi ijcal haada albalada aamina suuratu lbaqara waa meesha ilaahay yidhi warzuq ahlahu min athamaraat suurat lbaqara marka waxa weeyaan reer quraysheed waxaasoo nicmaa loo galay xaqoodu waxa weeyaan intay bal nicmadaa fiiriyaan bal arrintaa darteed inayba ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala dhibaatada laga qabtay iyo dheefta ilaahay siiyey awgeed suurat lmaacuun suuradaanin iyaduna makiyatun weeye aayadaheedu waa toddoba bismi illaahi araxmaani araxiim araayta ka waran araayta ma og tahay bay ka dhigan tahay ka war hal carafta ma og tahayoo ma la socotaa araayt alladii midka yukadibu beeninahaya biddiini diinka iyo sabaalmarinta midka beeninaya iyo jazah hal carafta man huwa kuu yahay ma garanaysaa tilmaamihiisa ma taqaanaa bay ka dhiganta istifaamka waa litacjiibi watashwiiq waa lagu sheegayaa wey fadalika midkaasi fadalika kaasi alladii midka weeyaan yadcuul yatiim yatiimka iyo agoonka riixaya oo dafcinaya dafcan caniifan riixid daran oo bilaa naxariisa midka goynaya oo ku kakan oo qahraya oo dulminaya weeyaan alladii midka weeyaan fadalika alladii kii weeye yadcuul yatiim yatiimka takhaantakhaynaya oo turunturaynaya oo walaa yaxudu aana ku boorinaynin walaa yaxudu aan boorinaynin calaa dacaami lmiskiini miskiinka dacaamkiisa iyo waxsiintiisana calaa dacaami lmiskiini calaa idcaami lmiskiin miskiinka quudintiisana aan ku boorinaynin isagona waxsiin maayo dadka inay waxsiiyaanna ku boorin maayo waa kan ugu daran weeyaan ugu xun weeyaan laanna qofku hadduusan isagu markaa waxba qaban karin waxaa la rabaa inuu dadka ku booriye inay waxaas uusan isagu wax ka qaban karin ay wax u taraan masaakiinta u kaalmeeyaan walaa yaxudu calaa dacaami lmiskiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faweylun hoog wuxuu u ahaaday lilmusalliina kuwa musalliinta ee tukanaya ee munaafiqiinta bay kusoo degtaa layidhi ee tilmaamaha xunxun ee la sheegayo ku tilmaaman marka lilmusalliin aladiina kuwaasoo hum iyaguba can salaatihim saahuuna saahuuna ka sahwisan oo kaafiliin ka ah can salaatihim salaadooda xaggooda ayay kaafiliin ka yihiin markaasay wakhtiga ka saarayaan wakhtigiibay salaada ka saarayaan tahaawunan bihaa iyagoo fududaysanaya ama waxaa la yidhi ibnu cabaas u yidhi waa midka marku tukanayo aan salaadaba thawaab iyo ajar ka rajaynayn haddii uu ka tagana ciqaabba ka baqi maayo wakhtigii loogu talagalayna ma tukanayaan rukuucda iyo sujuudda ma taamyeelayaan mufasiriintu waxay dhaheen can salaatihim saahuna cantaani waxaa laga gartay inay munaafiqiinta aayaddu ka hadlayso welidaabaa mufasiriinta ama bacdu salaf qaarkood waxay dhaheen alxamdu lilaahi aladii qaala can salaatihim ilaahay yidhi ka cabiray can salaatihim baa mahadleh oo walam yaqul aan dhihin fii salaatihim lama dhihin aladiina hum fii salaatihim lama dhihin can salaatihim baa layidhi ee salaada dhexdeeda dadka way sahwiyaan dadka wanaagsan baa xataa sahwi ka dhacaya ambiyadiibu ka dhaco nebigu ka dhaca alayhi salaatu wasalaam haddii fii salaatihim la dhihi lahaa waxay ahaan lahayd aayaddu inay mu'miniinta ka hadlayso ee muuminkuna salaadda waa sahwiya laakiin walfarqu bayna sahweyne waadixun oo labadan sahwi farqi weyn baa u dhexeeya kuwa salaaddii oo dhan bay halmaansan yihiin maba tukanayaan ilaa xilli ay baxday mooyaane ama wakhtigeedi baxay aladiina hum can salaatihim saahun aladiina kuwaasoo hum iyaguba yuraa'uuna istustusinaya markay tukanayaan dadka amaama annaasi bay riyaan in la yidhaahdo waa kuwo wanaagsan waa kuwo khushuuca waa kuwo taqiyaala waa kuwo wax sadaqaysa iyo wixii la mida bay ula imaanayaan riyaaguna waa wax aad iyo aad u xun oo dhibaato badan oo acmaasha burinaya oo dadkaba waxaa halaagaya dad kale halaagaya qofku intuu isleeyahay cid kale iska fiiri ama isku fiicnee baa camalkii ka buraya aladiina hum yuraa'uuna oo wayamnacuuna mancinaya manciye wey almaacuuna maacuunka manaaficda yaryar alaabta leh ee dadku kala qaataan bay diidaan sida irbadda oo kale sida faaska oo kale sida digsiga oo kale sida milixa oo kale sida biyaha oo kale sida waxyaalaha la iscaarcaariyeeye delowga oo kale weelasha oo kale waxaas bay manciyaan oo diidaan oo cidna wax kuma biiriyaan oo kuma tarayaan marka waa nihaayatulbukli baqaylnimo meesha u lidatay oo ugu foolxumayd weeyaan suuratlkawthar suuraddan kawthar baa la yidhahdaa innaa acdaynaaka alkawthar waa makiyatun iyaduna weeyaan waxay ka hadlaysaa fadliga ilaahay oo ballaaran oo ilaahay ku tafadulo uu siiyey nebigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam iyo khayrka badan oo ilaahay siiyey bismi illaahi araxmaani araxiim innaa acdaynaaka innaa hanagaa acdaynaaka nebi allow adiga ku siinay alkawthara kawtharka annagaa ku siinay nebigaa lala khidaabaya calayhi salaatu wasalaam kawtharka waxaa la yidhi waa nahrulkawthar waa webi weyn oo kawthar la yidhaahdo oo jannada ku yaalla oo labada daan ama labada dhinac dahab baa saa ugu safan waxa weeyaan meesha webigaas qolqolayo kanaalka u ah waa cala durri walyaaquut buu maraya ciiddiisu waxay ka udgoon badan tahay miskiga biyihiisu waxay ka macaan badan yihiin malabka waxayna ka caddaan badan yihiin thalajka man shariba minhu sharbatan hal mar qofkii ka cabbaana lam yadma bacdaha abadan weligii dambe ma oomayo lam yadma ma oomayo bacdaha abadan marka waxa weeyaan waxaa kaloo kowtharka lagu fasiray khayr oo dhanba webigaa iyo khayr oo dhanba innaa annaga cadaynaaka ku siina alkawthara baan ku siina khayr badan baan ku siina taasna iyadana waa lagu fasiray haddaba suuraddan maalin maalmaha ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu isagoo saxaabada la jooga xoogaa jiibsaday madaxuu kor u qaaday isagoo nebigu dhool birayo qoslaya maxaa kaa qoslinayaa yidhi yaa rasuul allah waxaa goor dhow laygu soo dejiyey buu yidhi suurad bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acdaynaaka alkowthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka walabtar buu akhriy kowtharka ma garanaysaan buu yidhi markay dheheen allaahu aclamu allahu warasuulu aclam markay dheheen wuxuu yidhi waa webi ilaahay ii yaboohay oo khayr badan dushiisa yaallo oo ummaddaydaa ku arooraysa maalinta qiyaamada weelasha looga cabayana xiddigaha tiradoodoo kale weeye markaasaa qofku halkaa tegayaa qof baa markaa laga qabanayaa laga joojinayaa markuu dabco inuu ka cabo markaasaan dhahayaabuu yidhi rabbi innahu min ummati waa ummadayde hala sii daaya ha cabee markaasaa la dhahayaa maa tadrii maadaa axdatha bacdaka ma ogid waxuu gadaashaa keenadoo sow diinta uga weecday baadan warka haynin markaas waa laga celinayaa kuwaas kowtharkaas ilaa lix iyo labaatan qowl baa lagu sheegay kan ugu saxiixsanoo saxdaay waa midkaas nebigu ku fasira calayhi salaatu wasalaam waa webigaa jannada ku yaallo tilmaamaha xadiidka hore inoo sheegay lagu tilmaamay weeye fasalli tuka nebi allow lirabbika rabbigaa u tuko allahaas kariimkaa u mahadceliyo u tuko khayrkaa badan kuu dhiibay wanxar gowrac xoolihiina gowrac oo wixii ilaahay kuu dhiibay wax ka gowrac ciiddii baa la tukanayaa salaadihii kalea la tukanayaa ilaahay baa wax loo gowracayaa dartiis udxiyadii baa la gowracayaa wakaas inna shaani'aka nebi allow kan kaa caraysiinaya yaa huwa isaga al abtaru ah midka adiga kaa caraysiinaya huwa alabtaru isaga abtar munqadic can kulli khayr khayr oo dhan midka ka go-ay isaga weeyaan waxaa la tilmaamay marka uu dhintay wiilkii nebiga oo qaasim la dhihi jiray ayaa caas binu waa'il wuxuu yidhi iska daaya ninkan maxamed ah waa nin abtaroo daba go-an oo cirib male wiilashiina waa ka leedeen gabdho keliya u haray isaga markuu dhintaa ugu dambaysa markaasaa suuradan aayadda la soo dejiye suuraddan kan abtarkaah waxaa la yidhi waa midka gaalka ah iyo kuwa la midka ah oo kuwa nebiga neceba calayhi salaatu wasalaam amaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar kasta waa la xusayaa weligeedba inta minaarada iyo inta mimbara iyo markastoo ilaahay la sheego waxaa lala xiriirinahayaa nebiga sheegiddiisa calayhi salaatu wasalaam cid saa loo sharfay oo saa loo hadalhayo oo saa magaceeda loogu celcelinayo aan nebi maxamed ahayn oo khalqigaa ma jidho sidaasaa cid kasta u hadal hayaan daqiiqad kasta iyo saacad kasta weligeedna abtar dee maba imaanayo meesha oo waxaa mu'miniin oo dhan oo diinta qaatay oo nebi maxamed raacay baa nebiga kuwii taabiciintiisa ah iyo atbaacdiisii oo nebiga raacay calayhi salatu wasalaam kuwan wiilashay ku faanayaan markay dhintaan baa ugu dambaysa marka muuminiintu ilaa xilligii nebiga ilaa qiyaamada bay atbaacdiisi yihiin ilmihiisii oo kale weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga xurmada iyo nidaamka marka taasina waa sidaa weeyaan khayrkaa badan iyo webigaas baa nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam suuratu lkaafiruun suuradda la yidhaahdo makiyatun weeye aayaadkeeduna waa lix aayadood waa suurad aad iyo aad u cajab badan suuraddaani suuratu tawxiid baa la yidhaahdaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam yaa ayuha alkaafiruuna kuwan kaafiriintaadow saa ugu dhawaaq baa layidhi xag rabbi baa laga soo amra inuu sidaa ugu dhawaaqo waxa weeyaan waa amar xag rabbi ka yimid ayuha alkaafiruuna marka way ka caroon jireen iyagana in la yidhahda kaafiriin maca daalika nabiga amar baa lagu siy waxa la yidhi sidaa ku dhawaaq kuwiinaan kaafiriintahay baa layidhi marka nebigu waaba yeelmaya amarkii la siiyey ayuu nebigu fulinayaa laa acbudu ma caabudahayo ku dheh maa tacbuduuna waxaa caabudaysaan beri baan ka ah asnaamta iyo balaayada caabudaysaan kuwa gaalahayo quraysha waxay nebiga ka dalbeen inuu sanad isagu la caabudo ilaahyadooda iyana ay nebiga ilaahiisa iyo rabbiga xaqa ay sanad caabudaan oo meel dhex iskugu yimaadaan dabeedna waxaa la yidhi ma dhacayso laa acbudu maa tacbuduun walaa antum idinna ma tihdin caabiduuna kuwa caabudahaya maa acbud waxaan caabudaya allah aan caabudahayo ma caabudaysa walaa ana ana maahi caabidun mid caabudaya maa cabadtum waxaad caabudaysaan asnaam iyo balaaye ah walaa antum idinkuna ma tiidin caabiduuna kuwa caabudahaya maa acbudu ilaahaan caabudayo lakum idinka waxaa idiin ahaaday diinukum diinkiina idiin ahaaday weli anigana waxaa ii ahaaday weli waa qiro weliyana waa qiro kale weli anigana waxaa i ahaaday diini diinkaygaa ii ahaaday marka raalli baa laydinka yahay maaha diinkiinaa idiin ahaadaye waxa idinku dhaca waa arki doontaan macnaha weeyaan deedna waxa weeyaan markii dambe hadde haddii la yidhahdo waa mansuuq jihaadkii baaba la amrado iyo in maaragtay lala dagaalamo diinka xaqa ah lagula dagaalamo marka laa acbudu ma caabudayo waxay ka dhigan tahay fil xaali xaalkan iyo xilligan iyo waktiga jooga maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo asnaama walaa antum idina ma tidin caabiduuna kuwa caabudaya xaalkan iyo marakan maa acbud allahaan caabudahayo walaa ana ana maahi caabidun mid caabudaya fil istiqbaali waa mustaqbalka maa cabadtum waxaa caabudaysaan maa cabadtum waxaa caabudeen wey walaa antum idina ma tidin caabiduuna kuwa caabudaya mustaqbalka maa acbud allahaan caabudahayo lakum diinukum diinkiina gaalnimadaabaa idinka idiin ahaaday weliya diini anigana diinkayga diinulislaamka ah ayaa ii ahaaday sidaa weeyaan suuratu nasri madaniyatun suuraddanna waa madaniyatun waxay ka hadlaysaa fadxu maka bismi illaahi araxmaan raxiim aayadeedu waa saddex aayadood waa suuradda boqol iyo tobnaad bismi illaahi araxmaani araxiim idaa jaa'a markuu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisu iyo walfadxu fadxu makkata markuu yimaado nebigaa lala hadlaya markii nasriga ilaahay yimaado fadxu makana u yimaado oo maka la furto waa intaan weli aysan dhicin waa qabla wuquucihi baa laga sii hadlaya waa waxyaalaha nebiga mucjizaadka waxyaalaha nebiga calayhi salatu slam sii sheegayo oo lagu soo dejiye wey xaqnimada ay ku garanayaan qur-aanka iyo nebiga oo waraayta naasa dadka aa aragtid yadkhuluuna xaalay gelayaan fii diinillaahi ilaahay diinkiisa afwaajan xaal ay yihiin ay gelayaan jamaac jamaaco dadkiioo diinta ilaahay soo gelaya qabiil qabiil iyo jamaac jamaac iyo koox koox sidaas markaa aragtid fasabbix nazh bixamdi rabbika xaalaa ku maran tahay ilaahay u shukri u tasbiixso wastakfirhu ilaahayna u istikfaaro makfiro weydiiso innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaabaa ilaahay waa mid toobad aqbal badan subxaanahu wa tacaala marka waxaa dhacday meeshii maka la dhihi jiray baa la furta carabtii iyo dadkii diintay soo galeen markii hore carabtu waxay dhihi jireen waxaanu sugaynaa inuu maka furtay in kale haddou qoomkiisa ka adkaaday reer qurayshood oo maka u furta waa nebi markii marka maka uu furtay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa qolooyinkii sugayoo dhan soo galeen laba sano maba teginba xataa jasiiratulcarab oo dhanba waxay qaadatay iimaankii iyo islaamnimadii ummadihii kalena sidoo kale marka waxa weeyaan wastakfirhu ilaahay u istikfaarso oo makfiro ka dalab laka waliummatka naftaadana u dalab ummadaadana u dalab weeyaan inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaba inahu kaana khafaaran lama dhihin tan inahu kaana tawaaba bali ilaahay waa mid toobadda aqbalid badan oo waxa weeyaan istikfaarta wax halkaa lagu ishaarayaa baa layidhi qofku hadduu iska istikfaarsado oo laakiin toobadkeen uusan la imaan dee maxay u taraysaa qof iska cayaarayoo noqonaya waxaa la rabaa qalbigiisa iyo qaalabkiisa iyo niyadiisu inay wada socdaan istikfaartii iyo toobadkeen wada socda baa la doonaya qofkii xaggana xumaanta ka samaynaya halkaana astakfirullaha ka leh maaha kaa midka la raadinayo suuraddan markay soo degtay suuratu tawdiicna waa la yidhahdaa waxaa suuraddan ku sugan nacyu nabiy sal lla sl nabiga geeridiisii bay tilmaamaysaa laga fahmaya waa sagootin markay soo degtay nabigu caaisho wuxuu ku yidhi wax kale u malayn maayo ilaa ajashaydii inay soo xaadidhay mooyaane xajatulwadaac mina bay soo degtay waa layidhi suurad wada socoto soo degtay tii u dambaysay weeyaa layidhi kabacdina waxaa soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum deedna labadaas dabadooda nebigu wuxuu noolaa baa layidhi siddeetan beri calayhi salaatu wasalaam suuraddan iyo alyoma markay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum siddeetankaa beri ayuu noolaa deedna nebigu khudbadii caanka ahayd xajatulwadaac isagoo hashiisa qaswo ahayd saaran nebigu waa isagii ka jeediyay calayhi salaatu wasalaam bukhaarigu wuxuu warinayaa sayid cumar baa cabdullaahi binu cabaas soo gelin jira odayaasha markay shirayaan saxaabada waaweyn dad baa marka ka mid ah baa odayaashiiba xoogaa xanaaqay wixii dhan wiilkan yaroo maalin kasta naloo soo gelinayo annaguwa wiila lee la-eg waa leena markaasuu wuxuu ku yidhi war ninkan meeshaa ogtihiin buu ka ahaado ka dhash maalin maalmaha ka mid u ii yeera buu yidhi iyagoo joogo ilaa wuxuu rabay inuu tusiiyo bal fadligayga iyo saan aqoon u leeyahay wuxuu igu yidhi sayid cumar cabdulaahi binu cabbaasow idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu maxaa ka leedaho macnaheeda noogu sheegi ka dhah markaasuu wuxuu iyagii baa la weydiiyey markii hore iyagii markii la weydiiyey waa aamuseen qaarkood qaarna waxay dhaheen ilaahay inaan u xamdino istikfaaranaa nala amraya haddii ilaahay noo gargaaro maka noo furo ibnu cabbaas oo adigu masaasaa qabtaabaa la yidhi wuxuu yidhi maya maxaa leedahay waxaan leeyahay buu yidhi arrintu waa ajashii rasuulka waa cimrigii nebiga calayhi salatu wasalaam ilaahay baa ogeysiiyey arrintaa markaa aragtid wadaalika calaamatu ajalika weye ajashaada calaamadeedi weeyaane aakhir cumriga cibaadadaa la badiyaaye fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba sayid cumar wuxuu yidhi isagu markaa maa aclamu minha ilaa maa taquulu aniguna ibnu cabbaasow sidaa u sheegtay baan u haystaa oo u aqaanay wax kaloo aan ka ogahay ma jidho markaa isagii baa ku baasay suuratulmasad suuradda la yidhaahdo wey waa shan aayadood waa makiyatun waa boqol toban iyo kow suuradda ah bismi illaahi araxmaan araxiim taabbat waxaa hoogtay yadaa abilahabin abilahab labadiisii gacnood labada gacnood keliya ah mada wa taabba isagii oo dhan baa halaagsamay oo hoogay abilahab maa akhnaa ma deeqin canhu xaggiisa maaluhu maalkiisii iyo wamaa kasaba wuxuu kasbaday waxba uma tarinin sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar weyn naartaasoo daata lahabin holac iyo olol u saaxiiba isaga abilahab la dhihi jiro abilahab waxaa loogu baxshay nin cadoo qurux badan buu ahaa lahab baa loo baxshay abilahab markaasaa naartii lagu abaalmarinayana waxaa la yidhaahdaa naar oo daata lahabin weeya wa mraatu haweentiisuna waa gelaysaa satasla iyana waa geli doontaa naar haweentiis haweentii xamaalat alxadab haweentaa iyada ah xamaalat alxadabi xaalay tahay haweentaasi mid xaaba gurid badan ama xamaalat alxadabi adummu waxaan caayayaa xamaalat alxadabi islaantaa xaaba guridda badnayd oo xaabada guri jidhay qodxa iyo dhir iyo balaayi intay dariiqa nebiga ku daadiso bay halkaas macnaha u daadin jiray si ay nebiga wax u gaaraan calayhi salaatu wasalaam wa mraatuhu xamaalat alxadab fii jiidihaa waxaa ahaaday haweeneydaas luqunteeda waxaa ahaaday xablun ayaa ahaaday xabli baa ahaaday waa xarig oo min masadin liif ka ahaaday waa la yaqaanaa timirta iyo geedaha balkooda liifka laga sameeyo kaas baa ahaaday oo lagu cadaabaya marka midda kale xamaalat alxadabuna way ahayd oo dadka isku diri jir qofka dadka isku dira waxaa la yidhahdaa kana qori dabow la wareegaya ama xaabow dabbuu la wareegayaa baa la yidhahda ama qori dabow wataa iyo wixii la mid a marka islaantaasina islaan dhib badan ayay ahayd nabiga maalin bay calayhi salatu wasalaam intay meesha soo aaday iyadoo rabtay inay aflagaadho iyo dhibaato geysato baa ilaahay ka indhasaabay nabiguna qur-aan ka akhrisa calayhi salatu wasalaam ninkaa qabayna nin dhib badan buu ahaayoo isaguna waa abilahab weeyaan maalin baa marka markii nebigu xaqa u sheegay wuxuu yidhi haddii walaalkay waxa uu sheegayo ilaa nebiga adeerkii bu ahaa ay run tahay xoolahaygaa iiga filan markaasaa la yidhi ma aqnaa canhu maaluhu maa kasaba waxay u tarayso ma jidho ma aqnaadaasina maadu naafiye tahay iyo isfaamiye in laga dhigo ma maxayba aqnaa deeqe canhu xaggiisa maaluhu iyo wamaa kasaba iyana waa waa sidaas ninkan marka abilahab isaga waxaa la dhihi jiray magaciisa caadiga cabdulcuza marka waxaa la yidhi dee kunyadan hadda qur-aanku ugu dhawaaqay oo abilahab la yidhi mawaa kunyada qofka la karaamaynaya ayaa inta badan loo isticmaalaa la sharfayo waxba isaga sharfi uma jidhe waxaa laga laga leexsanaya laga cararayaa in maaragtay magacaas kaloo xun ou lahaa oo cabdulcuza cuzuhu waa sanam sanam addoonkiis taasaa laga cararaya aan la sheegaynin midda kale magaca isaga caanka u ku ahayo lagu garanayey waa magacan abilahab ah kaa weeyaan reerkaa marka dhibaatadaasa ku dhacdayo kuwaa waxay dhihi jireen haddii intoo hadhowtid ninkaani islaamo uu xaqa raaco suuraddaani maxay noqonaysaa ilaa naar buu gelayaabaa meeshan ku qorano waa ahlu naar markaasay waxay isdhihi jireen biri muxuu maxamed samayn doonaa haddii ninkaan islaamo diinta qaato deedna waxaa dhacday dee maba islaaminba mana islaamayaba waa ninkaa gaalkaayo xun ayuu ahaaday sidaasuu ku dhintay gaalnimadaasuu ku dhintay ninkan abilahab la yidhaahdo marka saddex wiil buu lahaa uu dhalay cutba iyo mutcib iyo cutayba ayaa la kala dhihi jiray baa layidhi labada hore waa islaameen waagii dambe oo maka la furtay xuneyn iyo daa'if iyay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay cutayba ninka la yidhahdo ma islaamin gabar umu kulthum la dhihi jiray oo gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu qabay ruqayana waxaa qabay markaas kan kaloo walaalkiisao cutbe la yidhaahdo suuraddaani markay soo degtay abulahab wuxuu yidhi isma sheeganno haddaynaan labadiinaan wiil u furin maxamed labadiisa gabdhood way fureen ninka cutayba la leeyahay shaam buu aaday aabbihii buu raacay abilahab wuxuuna yidhi waxaan ku dhaaranayaa maxamed inaan u tago oo aan dhibo nebigu u yimid markaas wuxuu yidhi innii kaafirun binnajmi idaa hawaa wa biladii danaa fatadalla intaasoo dhan waa ka gaaloobayby markaasow candhuufo xagga nebiga u soo tufa calayhi salaatu wasalaam gabadhiis waa furay nebigana meeshuu ku furay umukulthum nebiga ku xumaynaya waa aabbihiis baa soo amray nebigu waa ka carooday calayhi salaatu wasalaam wuuna habaaray allaahuma sallid caleyh kalban min kilaabika ilaahu ku sallad buu yidhi yaa ay eyadaada ka mid ah markaasaa libaax baa ninkii dilay isaga ahaa abulahabna dagaalkii beder ka bacdi dhowr beri lix dhowr beri ka bacdi ayaa xanuun ku dhacay isagu dagaalka ma aadine daacuun baa ku dhacay xanuun kud ah baa ka soo baxay nabar saddex maalmood buu joogay waa dhintay waa uray wax u dhowaadaa la waayay qof aase qofkas wuxuu yidhi uma dhowaan karo markii ay ka baqeen in la ceebeeyo layidha ninkii lama aasin ayay waxay sameeyeen god baa la qoday weliba dad baa loo soo kireeyey godkii baa lagu tuura ulo iyo inta tiirari laqataa sidaa loogu riixay baa layidhi halkii baa sidaa loogu ri marka markii isagay wiilkiisu israaceen wuxuu yidhi war wiilkan nebi maxamed habaarkiisu inuu ku dhacaan ka baqayaaye shaam baana loo safray maanta caawa ha la soo jeedo waardiyaha laga hayo ragga dhexdiisa ha la seexiyo innii akhaafu dacwata muxamed baan ka baqayaaye habaarkii nebi maxamed sal l sl markaasaa dhinacyada laga isaag oo la damcay inaan caawa ninkaas aysan dhibaata ku dhicinin libaax baa yimid dadkiiba soo kala dhex maray dadkii iyo hurdow saa u urursanayaa qaarkood waxa weeye qofkii uu ursado aan kii ahayn waa ka tegayaa ilaa uga yimid ninkan cutayba markaasuu dilay markaasuu dilay abulahab aabihiisna toddoba beri kabacdi waa isaga nabarkaa u dhimanaya sidaas baa dhacday isagii baa inkaartu ku dhacday reeraha noocaasa bay marka ahaayeen marka kaa dhibaatada badan isaga taskhiir baa la akrinaya cutay baa la yidhahdaa cutba iyo kan kalena muctib iyagu waa islaame abulahabkan marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ee nebiga caleyhi salatu wasalaam isagoo dadka la hadlayo oo dhahayo yaa ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhah waa liibaanisan ayaa waxaa meeshaa joogay abulahabkan markaasuu nebigu daba socdaa dhagaxyuu intaa ku tuuraya canqawyada nebiga dhiig baa ka yimid dadkiiba isna markuu nebigu dhaho laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaane abulahab baa hadlaya wuxuu dhahayaa yaa ayuha nnaas laa tudiicuu ha yeelinin haadaa ninkan warkiisa fa inahu kadaabun waa beenaale markaasaa war ninkan nebiga daba taagan waa kuma layidhi waxaa layidhi waa waa adagii abulahab weeyaan sidaas buu ahaa marka ninkaa dhibta badan ayuu ahaa darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab